of Pacifica's Uprising program, which is hosted by Sonali Kolhatkar out of Los Angeles. And then at 7 p.m., we have locally produced Musicology by none other than our favorite Adam Fleischer. So, full slate of programs for you until 8 p.m., our sign off tonight. Next up, Somali.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawdanaga dhagaysanaysay halkani waa raadiyaha danjer oad ka dhagaysataan muwjadaha dhaadheer ee kala ah boqol iyo labo dhibic hal sagaashan iyo sideed dhibic saddex maalmaha sabtigii axadda shanta galabnimo markay tahay iyo muwjada saddexaad ee ah sideetan iyo sagaal dhibic shan todobada maalmood isbuucii labayo tobanka duhurnimo markay saacadda tahay dhegaystayaal barnaamijyadeennii maantoo sabti ah bisha agoostna ay tahay soddon aan idinkugu talagalay waa kuwaanaaye dhegaysi wacan dhegaystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii caafimaadka
reediyow danjirow kii daweeyaha aw soomaalida isdiraysa reediyow danjirow kii dawaysa aha ahaw dhayarta soo kori doonta reediyow danjirow ka dadaalo ahaw reediyow danjirow agoontaada dullaysan dulliga heriye ka qaad reediyow danjirow waan kuu duceeyade daada waad noo dadaashade daadax waan ku doonaynaaye daadax dadka kaa shaqeeyaan jeclaanay daadax reediyow danjirow waa inoo dadaal iyo iskuduubni wadareed
maalin wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijkeenii caafimaadka aada uga barateen maalmaha sabtigaa inaan idinkaga soo dayno raadiyaha danjir barnaamijkeena caafimaadka qaybtiisan maanta waxaan kusoo qaadanaynaa viruska h i v ga iyo cudurka aidiska dhibaatooyinkiisa sababaha keena iyo sida looga hortegi karo waxaad halkan ka maqli doontiin dhakhtar cusmaan harare iyo sheekh cabdisalaan aadan shariif oo iyagu ka jawaabaya su-aalo dhowr ah oo ay soo jeedisteen dad doonaya in laga jaahil bixiyo cudurka su-aalihii iyo jawaabahoodiina waa kuwanaaye dhegaysi wacan sida aad la socotaan had iyo goor waxaynu maqalnaa cudurka aidiska dhibaatooyinka uu leeyahay iyo weliba meelo fara badan oo lagaga hadlayo cudurka aidiska waxaa suuragala in dad fara badani aanay wax badan ka garanaynin dhibaatooyinka cudurkani uu leeyahay siyaabaha loo kala qaado iyo weliba qababka markaasi lagaga hortagi karo haddaba barnaamijkeenna maanta umuurtaa ayaanu ku faaqidi doonaa waxaana halkan si wada jira su-aalo fara badan oo umuuraha la xiriira kaga jawaabaya doctor cusmaan xaraare oo isagu ah dhakhtar soomaaliyeed islamarkaasina ka shaqeeya cisbitaalka halinbin county medical center iyo weliba sheekh cabdisalaam aadam shariif oo isaguna ka mida culimaadudiinka soomaaliyeed imaam ka ah masjidka daarulhijra kana shaqeeya iskuullada public schoolka ee ku yaala magaalada st paul ee gobolka minnesota waxaanu wada sugnaaba waa su-aalihii la weydiinayey khuburadaasi iyo jawaabahoodii la xidhiiray dhibaatooyinka iyo qaababka loogu hortegi karo cudurka aidiska
waxaan weydiinayaa dhakhtarka su-aashan oo ah cudurka la yidhaahdo h i v ga iyo aidiska maxaa u dhexeeya
asad wuxuu iweydiiyey su-aal h i v gu waxa weeye cudur dunida ku cusub aada iyo aada khatar u ah si dhib yar u fido dilaana ah h i v iyo adis waa isku hal cudur oo laba marxaladood kala jooga h i v waxaa la yidhaaha qofka markii dhiiggiisa laga helo laakiin qofka uu ladan yahay oo qofiyo u egyahay adiskana waxaa weeye marxaladda labaad oo ah in unugyada difaaca uu jeermigan baaba-shay oo qofkii meel halisa uu marayo markaasaa waxaa la yidhaahaa cudur waxaa qofka kan qabaa adis laakiin waa isku hal cudur ee laba cudur oo laba jeermi kala keenaan ma aha
su-aasheeda waxa ay tahay maxay muhiim u tahay dadweynaha soomaaliyeed ama maraykanka o dhan inay ogaadaan waxyeelada uu leeyahay cudurkan h i v-ga
cumar su-aashiisa waxaan oga jawaabayaa waxa weeye ahmiyadda soomaalida ama maraykanka ama meel kaleba ay u leeyahay inay ogaadaan cudurkan h i v ediska waxa weeye cudurkan waa cudur khatar ah aada iyo aad u fida si dhib si dhib yar loo kala qaadi karo isla markaasna ah cudur la iska ilaalin karo oo qofka uu iska ilaalin karo suusa cudurkaa u qaadin marka taa inay ogaadaan khatarta cudurkan uu leeyahay iyo siduu u fido iyo sida la iskaga ilaalin karo ayaa ahamiyadda ugu weyn ay tahay inay soomaalida ogaato meel kastay joogtaba bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaahaa axmed daahir waxaan rabaa inaan su-aashaan weydiiyo sheekh cabdisalaan dad badan oo islaam ah ayaa waxay qabaan cudurka h i v-ga inaanu ku dhacin dadka muslimiinta ah oo ayagu ayaan wax welwela ka qabin su-aashaas ayaan rabaa inaan weydiiyo maxaan uga welweli weynay in maaragtay cudurka aidisku uu ku dhaco dadka muslimiinta ah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
su-aal aada u fiican ayaada weydiisay axmed daahirow runtii sidaan ogsoonahay diinteenna islaamku waxayna faraysaa inaynu had iyo jeer cilmi kororsanno oo marnaba qofka muslimka wax kasta oo jira ama ha ahaado siiba waafay muslimiintuna dadkaas adduun weynaha ayay ka mid yihiin inkastoo alxamdulilah sida hadda aan maqlayno dalal badan oo islaamka yani cadadka uu ka yaryahay meelo kale laakiin waxaan ogsoonahay dad badan oo muslimiin ah oo nooc kasta le iyagana inuu cudurkan ku dhacay marka muhiim ayay u tahay qofku inuu ogaado sidii cudur ilaa hadda aan daawo loo haynin cudur dhibaato aada u fara badan u geystay mxuah adduunka qaybihiisa dhan markaa sidaas taas ayaa keenaysa inaynu qofku uu macluumaad akhriyo inuu dhakhtarada weydiiyo inuu diinta shareecadu waxay ka qabto uu ogaado si uu isaga naftiisa u badbaadiyo sababto qofku inuu naftiisa badbaadiyo waa qeyb muhiim ah oo bini aadmiga ilaahay ayaa naftina siiyey naftiisuna xurmo ayay leedahay waa wax qaali ah marka inuu dhaqaaleeyo ammaanadan uu ilaaliyo waa wuxuu ilaahay subxana wa tacaala ina farayo marka taas ayaa keenaysa inaynu baranno oo aynu ogaano inagiina si aynu uga waantoogno dadka kaleo aynu arkaynana aynu uga digno oo markaa qofka muslimku u ahaado qof calaa basiira iyo calaa bayina yani qof waxa fahamsan oo markaas yani dadkii uga diga wax khatarta ah
waxaan su-aalaan qabaa waxaan su-aashanu qabaa doctor xaraare waxayna ku saabsan tahay aidiska cudurkan aidiska ama h i v-ga sideebu u faafaa ama se cudurkan sidee layskaga celin karaa
lula waxay weydiisay su-aal fiican cudurkan h i v-ga wuxuu u fidaa marka la leeyahay cudurkan waa fidaa waxa weeye habka lagu kala qaadi karo cudurkan waxaa lagu kala qaadaa afar siyaalood midkood mid waxa weeye in qof qaba cudurkan uu la galmoodo qof kale oo galmadaa lagu kala qaadaa midda labaad waxa weeye cirbado qof qaba cudurka kan isticmaalay in qof kale isticmaalo oo aan cudurka qabin waa qeybta labaad lagu kala qaado qeybta saddexaad waxa weeye dhiig cudurka kan qof qaba haddii qof aan qabin lagu shubo qeybta afraadna waxaa weeye hooyada cudurkan qabta inay caanaheeda ugu gudbin karto cudurkan isagaa ilmaheeda isla markaas ilmaha markay dhalanayaan oo soo marayaan xubnaha dhalmadana waa ay qaadi karaan haddii dhaawac ku gaara meesha ama hooyada qabta cudurka hooyada qabta cudurkan intay caloosheeda ilmaha ku jiraan waa u gudbin kartaa laakiin afarta malxalado ugu weyn waxaa weeye galmada cirbadahoo la wada isticmaalo dhiig lagu shubo iyo caanaha hooyada qabta oo cudurkaanayta ilmaheeda u gudbin karto waxaad oga hortegi kartaa cudurka kan adoo iska ilaaliya sababta waxa weeye waa cudur aad si fiican iskaga ilaalin kartid haddaadaad la galmoonin qof cudurkaa qaba oo aad gurigaada ku ekaatid haddii aadan isticmaalin cirbadahaas qof kale isticmaalay sabcan soomaaliya oo kale cirbadaha farmashiyaalka naga lagalaskaga durayay waa cirbado la wada isticmaalo waa meeshuu soomaalida aada iyo aada ugu fido wadankii joogta laakiin maraykanka cirbadaha haddaan dadka dariiqada daraaga isticmaalo aan lala isticmaalin farmashiyaalka cirbado ama isbitaalaadka cirbadahooda lagama qaado dhiigga maraykanka laftigiisa lagama qaado waa dhiig aada iyo aada looga shaqeeyey laakiin soomaaliya waa lagu kala qaadi karaa ama afrikaba dhiigga marka aada loogama baaro cudurka isaga ah qalabkoodanama ay haystaan marka waa iska ilaalin kartaa cudurkaas marna adiga ku soo raadsan mahayo haddaada adigu raadsanin
waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiye dhakhtarka goormebay ugu fiican tahay inuu qofka qaadashadeeda uu bilaabo daawada h i v-ga xilligabayse ugu fiican tahay ugu horeeya uu bilaabi kara daawadaa waa mahadsantahay
cabdicasiis su-aashaada jawaabteeda waxa weeye haddii qof cudurkan laga helo intii la baara laga helo waxa uu suubinaya waxa weeye inuu la xiriiro hay-adaha cudurkan wax ka qabadkiisa qaabilsan sababta waxa weeye haddii mar jirkaada cudurkii galo ka bixi mahayo marka waxaa loo baahan yahay inaad hay-adaha cudurkan qaabilsan la xiriirtid si lagugu bilaabo daaweyntiisa daawada cudurkan loo qaato ma aha daawo cudurkan jirkaada ka ciribtiraysa laakiin waxay kuu sahlaysaa inaad cudurkan la noolaatid daawadana waxtarka ay soobin karto waxa weeye inay u diido inuu si degdega cudurkan u jermigan ugu tarmo jirka dhexdiisa oo qofkii si degdeg ah marxaladii la dhahaya eediska uu u gaaro marka daawada aad qaadanayso waa daawo adiga ku anficaysa inaad cudurkan adigoo qaba aada la noolaatid oo shaqadaada caadiga aheyd qabsatid midda kale ogaada soomaaliya waxa weeye haddii aad daawada qaadanaysid cudurkan waa aad fidin karaysaa oo daawada ka reebi maysa inaad cudurkan fidisid marka ka badbaadiya qofka qaba cudurkan waxaa loo baahan yahay inuu dadka walaalihiisa ama ummadda kaleento oo cudurkaa isaga ka badbaadiyo uu ku ekaado maaragtay inuu daawada qaatay kana ilaaliyo cudurkaas inuu gudbiyo waxa weeyoo kale in cudurka kan wax dhibaato ah male daawada markuu qaadanayo iyo markii uusa qaadanaynin waxaa go-aankaas gaaraya takhaatiirta qaabilsan ama hay-adaha qaabilsan markuu daawada qaadanayo badanaa daawada waxaa lagu bilaabaa markii la arkay inuu jermiga intuu tarmayo uu dhibaato gaarsiin karayo qofka waxaa laga yaabaa qofka in intii cudurka laga hela la yidhaaho adiga weli daawo qaad uma baahnid mar walba baaritaan joogto ah lagu suubiyo laakiin marka daawada ay bilaabmaysa go-aankeeda waxaa gaaraya hay-adaha aada la xiriiraysid ahmiyadda ugu weyn waxaa weeye inaad hay-adaha la xiriirtid si lagula xeerka uu marayo cudurkaas jirkaada ku jira
su-aasheeda waxay tahay sidee anagoo maraykanka iyo intayna africa ku nool oo imaan doontaba sideen cudurka maarata uga badbaadi karnaa oo waxna loo bari karaa saa marka oo hortagiisa
walaal maryan ma hubo in cudurkan aids-ka laga tirtiri karo adduunka ama inuu ka baabi'i karo laakiin innaga waajibkayna saaran waxaa weye inaynu ku dadaallo sidii mar kasta looga hortegi lahaa laisagana celin lahaa marka qodobka ugu horreys waxaa weeye qofku horta inuu iimaankiisa xoojiyo oo waasica diini ah u lahaado oo kulley yacni waa waa wax muhiima qofku yani siba noocyada laga qaado yacni akhlaaqxumada dhici karto tan labaad inaynu barano manhajka islaamka ugu talagalay ka hortaga yacni cudurkan oo kale iyo wixii lamid ah oo waxaa ka mid ah yacni inuu islaamkeennu uu guurka inagu booriyo uu dadka yacni uu leeyahay inay muxuu ahaa dariiqa xalaasha ah oo labada qof ay isugu tiri karaan inay guurka tahay marka guurkaasna in la ixtiraamo oo la ilaaliyo waxaa kaloo ka mid ah inuu soomaan oo nabig sal lla ly slam xadiis ayaa wuxuu ku leeyahay yaa macshar shabaab man istataaca minkum albaa falyatazawaj marka shabaabkii ama dhallinyaradii oo aan leenahay ognahay shahwo inay leeyihiin wuxuu leeyahay nebiga sal lla alay wasalam kiina kara guurka iyo takaaliiftiisa inuu muxuu ahaa guursado haddii uuna karina inuu soomo soonka ayaa markaas qofkii celinhaya waxaa kaloo ka mid waxyaalahan kaga hortegi karo in muxuu ahaa aadaabta islaamka oo tacaamulka yani rag iyo dumarka isdhexgalkii iyo waxyaalaha shubahaadka iyo keeni kara in la iska ilaaliyo oo waxaa kaloo ka mid a iyaduna in meelaha yacni xunxun oo dadka yacni muxuu ahaa ama drogska ama irbadahankadii ama baararka ama yacni khamriga waxyaalahankadii yani qofka keeni kara inuu cudurkan iyo waxyaalaha keeni kara uu ka dhowaan karo inuu ka dheeraado uu iska ilaaliyo ayaa iyaduna muhiim ah marka sidoo kale qofku inuu yacni dadka uu asxaabta la yahay ama uu la dhaqmayo uu ka warhayo dad fiican uu doorto oo siba gaar ahaan dhallinyarada yani looga digo haddii ay jiraan yani dad dhallinyaroo la ogyahay oo inay caadaadkan xuni noloshan khadad ay ku jiraan in ilmihii laga ilaaliyo iyana waa muhiim marka dhinac waa macrifo qofku yani inuu barto uu ogaado cudurkani khatartiisa dhinaca kalena inuu yani waxyaalihii uu kaga hortegi karay uu iskaga ilaalin karay uu sameeyo sidoo kale inuu yani markii dhiig oo kale laisku shubayo in laiska hubiyo oo yani muxuu ahaa ama taabashadiiso kale laiska ilaaliyo yani waxyaalahaas ayaa kolley ugu muhiimsan waxyaalaha qofka ay tahay inuu samayn karo si uu uga nabad galo cudurkan ilaahi subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu inaga dhan naga badbaadiyo muslimiinta uu ka ilaaliyo adduun weynahana cudurkan iyo beladan yani ku habsato uu ka qaado oo markaas bani aadmigu ay u laabtaan yani ilaahi subxaana wa tacaala taacadiisa oo karaamadu ilaahay karaameeyey oo bani aadminimada ahayd uu caqliga siiyey inay si wanaagsan u adeegsadaan oo markaas ay toosnaadaan oo ay ka muxuuah ka laabtaan waxyaalan cuduradan siiba bata waayahan dambe oo akhlaaq xumada iyo waxaad arkaysaa iyo cudurrada khatarta ah inay isbarbar socdaan marka ee, taana asaaskana waa asalkaas yani baniaadaminimadii iyo muxuu ahaye sababta ilaahay noo abuuray oo ilaahay daacadiisa ahayd inaan loo laabto
qofka xagee buu isaga baari karayaa cudurkan h i v aids haddii uu u baahdo
cabdiqaadir su-aashaada waxaan uga jawaabay waxa waaye cudurkan waxaad iskaga baari kartaa oo aad aadi kartaa isbitaalaadka dakhtarkaas kas dakhtar kasta oo adiga dakhtar ku ah waad weydiisan kartaa in cudurkan lagaa baaro laakiin haddaad weydiisan kaa baari mahayaan waxaa kaloo jira meelo kale oo loogu talagalay oo cudurkan lagu baaro sida departamentada hennepin county departamentada caafimaadka qeyb bay leeyihiin red albaabka gaduudan la yidhaaho aad tegi karto isku baari kartid hay-ado kaloo cudurkan baaritaankiisaa jira laakiin dakhtar kasta oo adiga dakhtar ku ah cudurkan waad weydiisan kartaa in lagaa baaro halna ogaada haddayda dakhtarkiina idinku weydiisanin cudurkan cuduradu niga baari maayo iskiisa ugu diri maayo
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa lahaa seyni bisaaq waxaan rabaa inaan weydiiyo dhakhtarka sida haddaan soomaali nahay aan uga hor aan uga hortegi lahayn macnaha aan u helbigarayn lahayn qofka cudurka h i v ga uu ku dhaco maaragtay markaas anagoon daawi waxba isticmaalin sida aan u helbi karayn karno qofkaan qalbigiisa hor usoo niyadiisa aan u dhisi karno oan ku saacidayn karno qofkaas ayaan u baahana
Ah, su-aal qiimale ayaada weydiisay Eh, waana su-aal ina khuseysa bulsho weynta soomaaliyeed haddaynu nahay eh, gobolka minnesota degan iyo meel kastoo qofka soomaaliga uu joogaba inaynu ogaano qofka een h i v positive noqda ama cudurkan eh, aidska eh, qaba inaynu ogaano sidaan ula dhaqmi lahayn waa wax muhiim ah horta marka u horeysa qofka waa qof binu aadmi ah oo siyaalo kala duwan ayaa cudurkan lagu qaadaa qayb ka mida waa qaybtan eh, jinsiga ama galmada ah qayb ka mida irbadaha iyo ayaa ka mid ah eh, qaybo kaloo lagu qaado waxaa ka mida eh, qofkii inuu eh, muxuu ahaa uu diig ama ah, cudurkii qaba lagu shubo marka dabcan kuwan eh, doctor cusmaan ayaa inaga jaahil bixiyo inooga warramay Eh, marka qofku markuu qaado micnaheenu marar badan waxaanu haysanaa inuu yahay qof halaagsamay oo ama khaldan oo shuduud ama een, qof yacni aan akhlaaq lahayn kale inuu yahay laakiin xaqiiqadu waxay tahay dad kala duduwan oo caruur yaryar ah qaar ah dad waaweyn ah dad muxtaramana inay dad yacni siyaalo kala duwan cudurkan ku qaadaan marka marka horeysa inaan qofkii laga sasin lana lagana soocin dadkii ee yacni xariis iyo raxmo in loola dhaqmo ayaa muhiim ah iyadoo aynu qorayno ee, qof haddaynu ku ognaa inuu yacni uu ka qaaday akhlaaq xumo ama hab khaldan u dhaqan yahay iyadoo ta inaynu u cadayno oo looga digo oo uu ka toobad keeno uu noloshaas wax ka bedelo ay tahay Eh, laakiin innaga waajibka inaga saaran qofkii inaynu waxa weeye aynu dejinno niyadda loo dhiso iimaaniyaadkiisa ruuxaaniyaadkiisa kor loo qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu xidho oo dadweyne haddaynu nahay qofka inagu xukun kuma qaadi karo oo xukunka dowlad iyo ayaa iskale markuu imaam jiro ama dowlad islaami ay jirto inaga waajibka ina saaran waa qofka inaynu eh, muxuu ahaa naxariis loo muujiyo eh, niyadda yacni loo dhiso oo eh, eh, looga digo marka si- sidaas inaynu u ogaano ayaa muhiima laakiin qofka aan la soocin lala nacladaynin oo aan ogsoonahay cudurkan inuu yani dad kala duwan oo yani saan hore u sheegin uu ku dhici karo
dhegaystayaal barnaamijkeenii caafimaadka oan kusoo qaadanay maanta xanuunka aidiska iyo viruska dhaliya oo h i v ga loo yaqaano intaas ayaan kusoo koobaynaa qeybaha kale oo barnaamijkana waxaad ka dhagaysan doontiin sabtiyada soo socda haddii ilaahay raalli ka dhigo inta ka sokaysana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ismaqal damboo xiisa leh
halkani waa redio denjir oo had iyo jeer ka dhagaysataan maalmaha sabtida iyo xadda mawjadaha fm-ka ah ee hal eber labo dhibic hal iyo siddeetan iyo sagaal dhibic saddex iyo mawjadeennii caadiga ahayd ee had iyo jeer aad naga dhagaysan jirteen ee siddeetan iyo sagaal dhibic shan barnaamijyadii aan sida tooska idinkugu soo tobin jirnay iminka waa la ballaariyey waxaana lagu daray barnaamijyo dhowra oo ay ka mid yihiin arrimada bulshada caafimaadka dhaqanka iyo suugaanta waxbarashada iyo horumarinta aqoonta oo ay ku jiri doonaan mawduucyo dhowr ah oo kiiba aad si gaar ah lidinkugu soo tabin doono sida dhaqaalaha deegaanka nabadgelyada sharciyada caymisyada shaqada iyo shaqaalaha iyo wixii la mid ah
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada maanse yar oo qiiro badan aad ka heli doontaan oona la magac baxday soomaali baan ahay
waxaan halkan ku qabanayaa maansada magaceeda la yidhaahdo soomaali baan ahay taasoo ka sheekaynaysa astaamaha xunxun ama dhaqan xumada ay soomaalidu leedahay soomaali baan ahay sabadaydu waa meel siman oo dagaal badan haddii aan socdaal tago anigoo sibraar iyo sole jiidho qaato warankayga siibane ku sibaaqa xaydhoo sanga fuulo mooyee sahal looma mari karo sagalli'i ma nabad galo laba surin ku kulantaa markii ay salaantiyo sidee tahay markii ay salaantiyo sidee tahay dhammeeyaan su'aashoodu waa qolo ninbe saamiguu yahay anigoo sasaankiyo sawraca tilmaantiyo saantayda oogada sife aan wadaago sawir keliya leeyahay sixirkii qabiilkiyo sumadaydu waa qolo sinta ceerigaabiyo sabadii kismaayood bowra masalkeedii surimada nugaaleed inta saylac joogtaa sadarrada qur-aankiyo suuradaha ilaahiyo salligay wadaagaan sina kuma heshiiyaan waan kuu sarreeyaa anigaa suldaanka leh oo kaa sarkaal badan hadallada silloonee sunta laga abuuraa sifahayga weeyaan noloshaydu waa subax samadoo irmaanoo sidigtii lamaan tahay caanihii susumayaan u salaaxo gaawaha iyo saban guyaadoo dhulka saac mogooliyo siman tahay dareentii sahankaygu waa debed sacabbada intaan furo sad shisheeye aan helo waxa laygu sooraa ama lay saxeexaa waa saanad qiiqdiyo sulub iyo rasaasiyo seef laba afleeyoo sabigiyo dhallaankiyo lagu dilo sokeeyaha dunidoo sodcaasho la salooshay meel dheer sahankii ku weeraray samadaa korkeennoo sayruukh la wada ganay oo sayniskii jiro waxaan ahay samaan hore sidii aan ahaayoo saabkii kamaan tegin salligii kamaan kicin saantaan goglanaya dadka kii sarreeyee subax uun hoggaanshaa sahal ugama soo dego sandulluu xukumayaa sunta qaybi waayaha intay sees wadaagaan safka way la joogaan ma saxaan dhibaatada sulaaq maamul baa jira sallongo-ay adduunyada dhulkaygii sanaaggii buuraha salkoodii goodir sararoweyniyo seenyada ugaadhii susumaysa deeradu sakaaradii ma joogto saxariir dhammaado sibiq xaalku weeyaan waa salalmadhlow orod seeraan ka dhigayaa subaxii la joogaba waxaan ahay sarmaaniyo nishidaayo saaroo qudhacaan sarriigtaa solaygaan dubaayiyo soortaan ku karayaa ma siraado shay kale sawsawlahaan gubay saacii ka bixi jiray sabeenuhu ma daaqaan waxaan ahay nin suuroo dibi dhalay siciisii ku siqaayo boodhoo samirkaygu waa abid soomaali baan ahay
intaana waxaan uga gudbaynaa maansadii ahayd soomaali baan ahay halkaad kala socotiinna dhagaystayaal waa raadyaha danjir haatanna waxaan u gudbaynaa barnaamijkii aad wada sugayseen waa barnaamijkee barnaamijkeennii aragtida dadweynaha ee ku soo dhowaada kulanti wanaagsan dhagaystayaal waa barnaamijkeennii aragtida dadweynaha oo aan maalmaha sabtiga saacadahan oo kale markay tahay aan idinkaga soo gudbino raadiyaha danjir waxaan maanta kusoo qaadanaynaa waraysigii aan la yeelanay dad kala duwan oo ku dhaqan magaaladeena colombos oo ka hadlaya ama soo gudbinaya aragtidooda ku wajahan xaaladda soomaaliya iyo siday u arkaan xalka dhibka taagan maanta waraysiga oo inoo soo gudbiyo cabdul jaamac waa kana
bismillahi raxmaan raxiim magacaada cabdulaahi daahir cabdulaahi su-aasha horrean ku weydiinaya waxay tahay xaaladda soomaaliya hadda ku jirta ee ku jirto see kula tahay cabdulaahi soomaaliya waxay ku jirtaa xaalad cakiran waxaana soomaaliya ka dambeeya quwado shisheeye oo maaragtay dhinac kastaba ka soo gelaya oo dadkii mataqaana yani hadday heshiin lahaayeen hataa dadkii qaar baa dawlada baanba ogolayn inay heshiiyaanba oo ka dambeeya marka aniga waxaan dhihi lahaa in soomaaliya ay ay maaragtay aytinkeeda ka tashato oo ay iska daayaanba yani meelaha banaanada hataa ay ku shiraayaan waddanka dhexdiisa ay ku shiraan ku heshiiyaan oo waxaan dhan meel iska dhigaa ile waxaa wax badan maarata dagaalla wax badan baa toddobiyi toban sanaa dagaal lagu jiray dagaalkii dadkii waa ka daalay ummaddii mataqaanaa waa rafaaday dadkii mataqaanaa waa la iska dilayaa dadkii dibadihii bay ku dayacan yihiin meel kasta soomaaliya dhibkeedii baa yaal marka waxaan anigu ay ila tahay in soomaaliya ay miro berdaduduub baa lagu laqaaya ay wax hor oo dhan iska laqaan oo ay soomaaliya ay aayaheeda ka tashadaan
adeer su-aasha kale waxaa waaye waa runtaa oo soomaaliya dhib weyn bay ku jirtaa ayagaana isu keentay iyo qolaha ajnabiga wixii dhibaatay kusoo kordhiyeenba marka arrimahaas maxay kula tahay inay sabab u tahay in heerkan waddanku soo gaaro burburkiisu
xeerkaas waxaa waxaa soo gaarsiiyey heerkaas dad dana qaasa leh ama xag dhaqaale ha ahaata ama xag siyaasada ha ahaatee baa soomaaliya burburka intaas soomaaliya baa soo gaarsiiyey
xagga dowladaha shisheeye oo ka dhawaajisay su-aasha jawaabtaada hore ayagana dowladaha shisheeye ajnabiga ah iyo adduunkaba dhibaatadaasu asagana uga qayb qaatay si badan bay uga qayb qaateen qaar waxaa ba jira soomaaliya maaragtay inay degteen aan rabin iyo qaar siyaas ahaan u maaragtay in maaragtay soomaaliya ay burburkaas ku dhex jirto intii maaragtay wax yar oo adiga maaragtay iyaga raacsan dadka maaragtay reer galbeedka baa u badnaadaane oo ayaga yani hadhow ka amar qaata baa u badan maaragtay soomaaliya dhibka ku jira ay ku jirto soomaaliya yacni waa dad muslin ah oo maaragtay wax maaragtay ilaa maaragtay kumaanaan sano muslin ahaa kun sano iyo in ka badan baa muslimadooda baa soomaaliya soo jid bay tahay soomaaliya muslimiin nin kastoo hadda kan dagaalamaya wuxuu leeyahay muslim baan ahay kan la dilaya mus waa muslim marka soomaaliya maaragtay waxaa anigu ay ila tahay soomaaliya waxaa ka dambeeya quwado shisheeye oo aan u rabin inay degegto marka ha isgarato iyada inay isgarataa fiican intii mataqaanaa loo talin lahaa inay iyada tashato
su-aasha kale waxay tahay maadaama idinku aad tihiin odayaashii waagii waddanku barwaaqay khayr badan lahaana ogaa oo dadku nabad ku wada noolaa haddana arka xaaladii ku jirto qax lagu wada noqday maxaad jeclaan lahayd ama aad ku talan lahayd waddanku inuu ku dambeeyo
wadanka wa- wadanka wuxuu leeyahay khayraad fara badan laba webi oo waaweyn buu leeyahay Een, ma- macdantiisa weligiis lama taaban lama qodin oo wax khayraad badan baa soomaaliya ka buuxa marka khayraadkoodaasna la soo baxaan hana isku tashadaan soomaaliya oo ha ka baxaan waxaan eh, maaragtay qabiilka iyo magac- iyo waxa qabiil wax isku hayaba ma jiraan annaga dadka kuwa qabiil iskugu fog inta ayagaa dadka isku jecel hadda oo dibadaha wada joogo laakiin balaayo kale ku kala dhex jirta marka soomaaliya inay maaragtay ayadaa ka tashato intaasaan kusoo dhamaynaya hadal wasalaamu calaykum Ah, waa mahadsan tahay cabdullaahi su-aasha ugu horeysa eh, magacaha horta adeer jumaal faaraxad
jamal adeer su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxay tahay xaaladda xun ee hadda soomaaliya ku jirto maadaama tahay odayaasha ugu waaweyn oo magaalada see adigu u aragtaa
xaaladda soomaaliya oo aad iyo aad u murugsan waxaan u arkaa xaalad aad iyo aad u adag una baahan xal iyo dib u heshiin iyo wadajir walaaltinimo Een, sidaas daraaddeed een, waxaan ummadda soomaaliya usoo jeedinayaa in dib u heshiisiinta iyo wadajirka iyo wada dhalashada iyo soomaalinimada iyo diinta dib loogu daraaro ummadda soomaaliyeed oo dhibaatadu ku dhegan tahay baahida iyo maxtaqaanaa dhibaatada gidaarada la jiijiifana in loo tanasulo sida ummadda u badbaado dib u heshiisiintana waa in aad iyo aad loo adkeeyaa Een, waxaan u arkaa aniga dowladda t n g ga inay dib u heshiin rabto hase ahaatee dad badan oo mataqaanaa siyaasiyiin ama ah ama maxay aheeday maxaakiim ah ayaa dib u heshiisiinta waxaad u qabtaa inay turxaan gelinayaan sidaas daraaddeed waxaan leeyahay dib u heshiisiinta ha la adkeeyo ummadda soomaaliyeed oo dhibaatada ku dhegan tahana ha loo tanasulo ayaan leeyahay
Ah, jamal adeer see u aragtaa eh, sababaha ugu waaweyn oo waddanku inuu irkaa burburo dadka dhibtaan ku dhaco sababaha ugu waaweyn oo gaarsiin maxay kula tahay Een, sababaha soomaaliya u waaweyn oo gaartay waxaa weeyaan een, dowlad ayaa lagu soo dhisay nairobi dowladdii lagu soo dhisana xoog een, shisheeye ayay keensatay marka ay aragtay een, niman maxaakiim hogaaminaya culamaa oo iyaga laftooda xaqku doonaya een, hase ahaatee laysla gara waayey sida wax loo qaybsado iyo sida loo heshiiyo shirar badan baa dhacay sidaad ogsoon tahay oo suudaan ka dhacay shararkaasna wax natiijaa laguma gaarin Een, waxay gaartay in dhiig badanu daato in maxay aheeday ummadda soomaaliyeed ay qax iyo kalahaad ku dhaco in maxay ahayd dalalka deriska ay dhibaato aan ku hayno Een, sidaas daraaddeed een, waxaa loo baahan yahay in dib loogu soo noqdaa ummadda soomaaliyeed een, dantooda iyo noloshooda iyo jiritaankooda dhibaatada xeryaha qaxootiga iyo gidaarada dadku ku haysatana in loo soo een, dib loogu soo laabto loona maxay ahaaday tanasulo ayaa loo baahan yahay Een, waxaan la hadlahayaa dowladda kumeel gaarka ah waxa weyn dadaalka ay wado waa in ay ku dartaa firfircooni iyo tanasulaad Een, ragga maxaakiimta ka mida oo raba in ay maxay ahaaday dowlad heshiis wada galaanna waa in heshiiska la wada Een, ummadda soomaaliya adduunka ayaa u soo jeestay caalamku waxuu rabaa soomaaliya inuu wax u qabto hase ahaatee wa- dad badan ayaan garan marka dadkaas aan garan een, allahu u soo caqli celiyaan leeyahay Ah, jamaal waa mahadsan tahay su-aasha ugu dambaysa waxaa waaye maadaama adigu aad tahay odayaasha waaweyn oo magaalada jooga ka waran warqaba arrimaha soomaaliya eh, sidee aragtidaada ah, maxay kula tahay inaad jeclaan ama maxaa jeclaan lahayd waddanku inuu ku sugnaado oo akhirka uu noqdo Een, waddanka soomaaliya een, cimrina waa jiray waana joogay waddanka soomaaliya ilaa dowladdii lixdankii ilaa wixii ka dambeeya waa ku dhex jiray nin ka shaqeeya oo shaqaale ka ahayna waa ahay sidaas daraaddeed een, waxaan jeclahay inuu dalku barwaaqo iyo nabad uu ku soo hagaago ummadda soomaaliyeedna ummad diinkeeda iyo maxay dadnimadeeda iyo walaaltinimadeeda ilaashanaysa oo isku duuban in ilaahay ka dhigo ayaan u soo jeedinay ilaahayna waxaan uga baryayaa in ay soomaalidu qulubteeda ilaahay usoo dudum
Ah, jamaal su-aasha dudumbaysan ku weydiin adeer waxay tahay odayaal badan baa gudaha iyo dibaddaba ee arrimaha soomaaliya hadda haysa ka qayb qaata qaar waa suuroodaa inay dhinac xun uga qayb qaata qaar dhinac wanaagsan uga qaataan marka odayaasha soomaaliya odaadada ama kaweyn maxaa kula talan lahayd
odayaalka soomaaliyeed waxaan kula talin lahay waxa weeyaan soomaaliya waxay noqotay raq waddo dhexdeed taalla oo haadu kala boobaysa marka waxaan leeyahay dadka soomaaliya oo koox koox dadka u kala raacaya waa in ay ka shaqeeyaan midnimada soomaaliya waxaan adduunyo weyn waa laga tegayaa lagana faa'iidaysto adduunka u soo jeesta ummadda soomaaliyeed ee kala aaday ee midnu meel ku dhacay caruurta iyo maatada in laysoo aruuriyo oo saas kuwaaniyaan dadka ay waxmagaratada ama dadka maxay ahada dhallinyarada ay garanayaan saas ayaan usoo jeedinaa odayaalka soomaaliyeed oo aga fikrada badan asalaamu calaykum jamal waa mahadsantay walaal magacaa asalaamu calaykum magacayga waxa weeye abuukar mucallin oo degan magaalada colombos ohio last ten years abuu karre su-aasha ugu horraysoon ku weydiinaya waxaa waaye sidee u aragtaa dhibaatooyinka hadda waddanka jira
wallaahi saaxiib waxaan u arkaa dhibaato hadba heer joogta oo oo different faca marka waxaan rajaynayaa dhammaan soomaaliya arrimaheeda inay noqdaan wax xal keeni kara amaba u furi kara waddo wanaagsan oo dadka soomaaliyeed ay ku kala badbaadaan nabadna ilaah ka dhaliya waddanka soomaaliya marka arrimaha soomaaliya xilligan la joogo aada iyo aad ayay u u qaab daran tahay laakiin waxaan rajaynaynaa kolun lagama quusanayo oo wadankii waa wadankanaga in ilaahay wadan wanaagsan ka dhiga oo dadkana quluubtooda ilaahay isku duga
abuur waa mahadsan tahay su-aasha kale waxaa waaye dhibaatooyinkaas waddanka burburiyo oo inaga qaxootiga naga dhigo oo meel walba wadanka adduunka nagu firdhiyey sidee aragtaa in loo xallin kara arrimahaas
wallaahi waxaan u malaynayaa in haddii ay dhacdo in dadka especially dibadda jooga oo meel kasta oo adduunka ah oo ay ku yihiin qaxooti oo maaragtay horta hore ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaah naga saara ereyga qaxootiga ah waayo qaxooti ma aha wax wanaagsan waa astaan lagu yaqaano qof dhulkiisa burburay waana wax aad iyo aad u dhibaato badan marka taa waxa ay keeni kartaa in looga baxa qaxootiga iyadoo la alifo kulaabasho iyo maaragtay soomaalida oo ayagana danahooda qaaska ah ay ilaashadaan oo si wadajir ah ay u heshiiyaan aniga waxa ay ila tahay in burbarka soomaaliya waagiisa horeba keenay dhaqaale xumo iyo iska horimaad iyo bulshadii soomaalida oo u badatay waxaa loo yaqaanaa unemployment marka even last eighteen years ka hor haddii aad fiiriso taariikhda soomaaliya soomaaliya waxay ahaan jirta dad isku dulnool amaba maaragta dad isqaraabaysta oo waxaa laga yaabaa gurigiiba inuu ka shaqeyn ka shaqeynayo hal qof sida dhaqankanaga aabbaha oo ay dul saaran yihiin intaas oo qof oo qaraabadiisa marka waxaan u malaynayaa burburka soomaaliya waxa keenay waa dhaqaalaha oo sababay saboolnimo iyoba iska horimaad
abukar waa mahadsan tahay maadaama waxaasoo dhibaataa ay jiraan sidee u arkaa abukar oo fikradaada adiga gaarkaa in waxaas hadda jirta lagu xallin karo waddanka sidiisa hore lagu soo celin karo
wallaahi marka hore waxaan u arkaa in aynu fiirino dhammaan annaga horteen wadamo badan ayaa ka dhacay civil war oo dhibaatooyin badan ayaa ka dhacay siiba wadanka ruwanda oo aad iyo aad civil war aad u fool xumo badan oo ka dilaacay at the same time waa ay heshiiyeen oo waxa ay bilaabeen wax loo yaqaano dib u heshiisiin oo maaragtay labada dhinac iskaga soo horjeeda waddankaas iyo orientation badan oo dadka laga dhaadhacsiiyo in la walaaloobo in la isxafiyo in maaragtay la eego dhaqankii hore ee soomaalida astaanta u aheyd waayo waxaa jiri jira dhaqan aada u wanaagsan inkastoo maalmahan dambaba haddii aad fiirisid last eighteen years oo dhaqankii soomaaliya wanaagsanaa oo ahaa ma aragtay dadka markaay isdagaalaan haddana la dhex dhigo wax wanaag ah oo lagu heshiisiiyo aniga waxaa ila tahay in loo laabto dhaqanka noocaasa la eego maaragtay culturekeena sidii uu ahaan jiray ah, samankii hore haddana dadka soomaaliya kolun waa dad walaalo ah oo waa dad isxiga isku dhaqan isku diin isku af Ah, at the same time-na waxa ay wadaagaan waa one culture anigase waxay ila tahay in la heshiin karaa soomaalidana ay isku imaan karta haddii eh, loo fiirsado waxyaabaha dhalin kara heshiis wanaag lana iloobo wax alla ay wixii ah, dhacay ama waxa dhici doona oo beri dhici doona ama wixii dhacay shalay ama wax imaan doona wax kastana waxaan rajaynayaa inay yihiin wax xukman oo maaragtay qo- ah, qof goonina aan si gooni ah loo saarayn marka waxay ila tahay dhammaan dadka walaalaha soomaaliyeed waa inay iscafiyaan walaaltinimo ah, hab- ah, habdhaqan wanaag ah heshiis ah ilaahayna waxaan ka baryaa in soomaalida ilaahay dhex dhiga heshiis waara oo wanaagsan
abukar waa asiibtay aad baa u mahadsan tahay haddana su-aasha ugu dambaysa ku weydiinaya waxay tahay eh, maadaama adugaa tahay ragga dhexaadka ah maxaad kula talan lahayd ragga da'daada oo kale ah oo waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba jooga si ay uga qayb qaadan lahaayeen waddankan in dib loogu soo celiyo sharaftii iyo maamuuskii uu lahaan jiray soomaaliya
wallaahi fikradeeda waxay ila tahay dad badan oo soomaali ah ayaa waxay sugayaan ah, dadka odayaasha ah waxa weeye waddan baaba'a waxa u kaca dadka aan eejkoodii gaarayn ilaa ay da'da soddonka loo yaqaan ama soddon sano jir ah marka waxa weeye dhammaan soomaalida waxa aniga aan jecelahay xataa aniga aan iska soo qaadaya in xilligan waddanka soomaaliya uu u baahan yahay dhallinyarta soomaaliyeed oo si habsami u dhaqan wanaagsan ah si daacad ah si dadaal ah in ay u muujiyaan waddankooda soomaaliya waayo haddii aad fiirisid kolun waxaa weeye qof kasta oo annaga inaga mid ah berito waxa uu rabaa meel ama ama uu ku harsado ama kolun daash uu ku harsado kolle haddaan wada rabno in daash aan ku harsano marka aan duqoono ah dee waxay ila tahay in hadda lasii dadaalo sidii xal looga dhalin lahaa waddanka soomaaliya asalaamu calaykum aad baa u mahadsan tahay abukar Ah, walaal magacaa aa cabdulaahi xaashi
Eh, cabdulaahi su-aasha ugu horreysan ku weydiinaya waxaa waaye dhibaatooyinka hadda waddanka soomaaliya ku jiro see u aragtaa uga daqaninaysa
wallaahi si zaaid aan uga dhaqma uga tarbanayna sababtoo ah soomaaliya maanta meesha ku socota waa meel aada u leeyata dhibaato xun dadka qurbaha ay wada jiraan meel ay ku laabtaana ma jiraan khaasatan waxaa uga sii daran dadka waaweynaa maanta soomaaliya matalaya ama baarlamaan ha noqdo ama saraakiil ha noqoto nin walba shilin uuna qaatu noqon waxaad arkaysaa laba qof baa isqabsanayso waxaad arkaysaa dadkii meesha kala celin lahayn ayagoo laba s- laba qayb u ka- u kala qaybsamay nin walba uu raadinaya hunguri marka waxaan ilaahay ka baryaa in soomaaliya nabadeeda ku soo celiyo waxaan dhibaatadana ilaahay ka qabto
Ah, waa mahadsan tahay maxaad u aragtaa inay tahay sababaha ugu waaweyn oo waddankii burburka inuu gaaro annagan qaxooja naga dhiga sawaaye maxaad u aragtaa
sababahaas waxaan u arkaa horta marka koowaad dadkoo diinta ka tegay dadkii oo weli ay qalbiga kaga jirta jaahilnimo qabaa'il nin walba uu damacsan yahay hadduu kursi qabsado inuu qabiilkiisana ay wada noolaadaan marka nin kasta wuxuu isku dayay inuu wadankaas madaxweyne ka noqdo waxa burburka ugu weyn soomaaliya haysto waa taas
Ah, waa gartay eh, maxaad u aragtaa markaad fikradaada gaarka maxaad u aragtaa in xalli ay u noqon karto oo waddanka dib loogu soo celiyo sharaftiisa
wallahi waxaan u arkaa horta inay dadka dhammaan iskugu imaadaan ilaahayna ay ka cabsadaan gacmaha ay isqabsadaan shareecada islaamkana ay isku dhaqaan diintana inay qabsadaan kitaabka qur-aanka
Ah, waa mahadsan tahay eh, eh, sida kale adiga maadaama tahay nin dhallinyaro ah dhallinyaraan kugu tilmaama maadaama aniga iga yar tahay Eh, maxaad u aragtaa eh, ama maxaa kula talan lahayd dadka da'daada oo kale ah wadanka dibadiisa ama gudihiisa joogaan si ay uga qayb qaataan wadanka dib usoo celintiisa maxaa uga tan lahayd wallahi waxay ila tahay waxaan dhihi lahaa dhallinyaradan inay horta waxyaabaha ay faraha kugu jiraan iska dhaafaan oo xun ay wana- dhinaca wanaagga ay u bataan ayna raacaan horta in ay iska shaqaystaan oo ayna ka fogaadaan meelahan dadka yani jaahiliyadu ay waxyaaba ay ku hadlayaan ama qabaa'ilkaas ay ka fogaadaan danahooda ay qabsadaan waxna ay bartaan si ay wadanka ugu noqdaan ayagoon baa wadanka anfacaya wax kaloo wadanka anfacaya mala ayaga usoo kacaya
waa mahadsan tahay walaal magacaadig walaahi waa jaamac xaashi shurwa
jaamac su-aasha ugu horreysa oon ku weydiinaya waxay tahay dhibaatooyinka faraha badan oo wadanku hadda ku sugan yahay see u aragtaa
wallaahi waxaan u arkaa dhibaatada tani mid maaragtay muddo dheer soo jiitamaysay taasoo ay ku ay sababeen waxyaabo badan oo kala duwan sida eh, dabaliyadda iyo eh, xoolaha dadweynaha baalka lagu shubto dadkii waxay wada barteen qof walbaba eh, waxay damceen inuu nin walba xukunka qabsado sababtay tahay nin kasta xukun qabtaa wuxuu isku day ama wasiir ka noqdaa dowladdii u- ugu dambeysay wuxuu isku dayay inuu baal ka buuxsado xoolaha dadweynaha Eh, dadku uu favor bidayo ama uu jeclaystana uu qabiilkiisana uu siiyo dadkii kalena gaajay u dhammaadaan sidaa daraaddeed waxa weeye nin waliba wuxuu waxa lagu kala tartamay kursigaas in la qabsado wuxuuna sababta uu ka- uuna sababay in dalkii uu qof walbaba uu meeshan usoo anqaltaago hunguri iyo xoolo iyo wax ka waxaysto oo qabi- ama qabiilkiisu qabsado oo siduu maaragtay eh, xoolaha dadweynaha baalka uga buuxsado Ah, wixii ka dambeeyey dowlad waxa la dhismi weyday nin waliba meeshuu u tartamaya waa lagu baaba'ay dalkii markaa nin walba qabiilkiisu soo kaxaystay nin walba wuxuu leeyahay aan xukunka qabsado sidii qabiilba qabiil ugu dhacayay ummaddii waxna waa farxadeen waxa waa dhammaadeen wax gaajaa dishay wax cudur baa dilay marka dhibaatadaas ayaa sababtay maaragtay in soomaaliya sida tan ay noqoto oo dhibaatada tan ay soo jiitanto oo ilaa hadda hadda qaba- qabaa'ilo qaarkood eh, shaatiyaal cusub bay isku bedelayaan qoloba shaati cusub bay gashanaysaa cusub Eh, waxay ila tahay tan inay musiibo rabbaaniya tahay oo eh, dalka kan eh, xidido dheer ku yeelatay oo maadaama uu dadkii ay qaar diintii u gabanayaan been sheegayaan qaarba wa- qaar qoloba wax si dhexayso qoloba wixii favor u ah qabiilkeeda ayay shaatigeeda gashanaysaa dhulkii oo la sumeeyey adduunkii oo la kharibay cudurro cusub oo wadankii ka dhashay ummaddii oo dab eh, dhagax lagu dhuftay dhimbil dhagax lagu dhuftay noqdo xabadlo meel u finiintay wixii ku hareena wax waxa weeye maaragtay iska siig oo fuulisho maskaxda qayba guban tahay oo aanan u u fiirsanaynba waxyaabaha ka wadanka kan eh, uu ku samaysmi karo ama mid walbaba lifekiisa uu ku hagaagi karo haddii danta guud leero danta gaar haneedna qof walba kala soo dhexbixi karaa laakiin danta guud intay maqan tahay umalayn maayo qof gaar ama nabad u helaya ama dowladnimo u helaya ama xoolo helaya inay jiraan umalayn maayo
maadaama ka dhawaajisay eh, qaybo badan oo ka mida sababihii keenay in wadanku saa u burburo laakiin waxyaabaha ugu weyn oo as leedahay wadanka inuu burburo eh, waa sababeen maxay
waxa weeye waa qabyaaladda iyo eh, u hanqaltaagga nin waliba inuu xukunka qabsado
qabiil walbaba qaybtaas waa ka gudbaynaa haddana waxaan u gudbaynaa adiga fikradaada maxaad u aragtaa in wadankii dhibaatooyinka jira lagu soo xallin karo dib loogu soo celin karo
wallaahi waa adagtahay sidii loo xaliyo maadaama nin waliba oo meesha fuulaaba mid qabiilka kale uu leeyahay ninka kale xukunka shaqo kuma leh mana raacayno hadda in qof ajnabiya bannaanka laga keena ma ogiye soomaalidu ismayna buuxinayso nin waliba wuxuu leeyahay waa reer hebelkii fuulaa ma shaqana kuma lihi marka siyaa dhibaatadaasaa maaragtay eh, u diidan in wixii ay midoobaan oo dib isugu soo noqdaan
midda kale aan ku weydiinayo waxay tahay ragga dhallinyarada adigoo kale ah oo gudaha iyo dibadda wadanka wax ka jooga maxaad kula talinleyda ayaga sida wadankii dib u dhiskiisa iyo- iyo sharaftiisa dib u soo celintiisa uga qayb qaadan lahayd maxaa kula talinleyda ayaga
wallaahi nin dibadda jooga u malayn maayo dal inuu dhisaayo hadda cudurka dadka gudihiisa dalka gudihiisa ku dhacay dadka ku dhacay oo ah qabiiliyadda oo nin walba qabiilkiisu inuu meesha qabsado ama asagu qabsado uu doonayo baa ayagana haya malayn maayo inay wax dhisi karaan waxa kani waa waa wada jiran yihiin cudurkaasaa ku wada dhacay
dhegaystayaal intaana waxaan kusoo gabagabaynaynaa waraysigii aan la yeelanay dadyow kala duwan ee degan ama ku dhaqan magaaladeennan colombos ee gobolka ohio iyadoo ay soo gudbinayeen aragtiyadooda ku wajahan xaaladda maanta ka taagan waddanka soomaaliya iyo siday u arkaan xalka inuu yahay waraysigaasoo noo soo gudbinayay cabdul jaamac intaas ayaan qaybtiisii labaad uga baxaynaa qaybihiisa dambena haddii ilaahay raalli ka dhiga waxaad ka dhagaysan doontaan sabtiyada soo socda raadiyaha danjir sida caadada inoo ahna wixii talo ama su-aal ku saabsan barnaamijkeenan aragtida dadweynaha waxay noogu soo hagaajin kartaan taleefanka raadiyaha danjir oo nambarkiisu yahay lix hal afar shan todoba saddex shan shan saddex afar ama email adresskeenna oo ah dangernews@yahoo.com barnaamijkeenii aragtida dadweynahana intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa maanta intaan mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana dhagaystayaal waxaan idinkaga tegayaa anigoo basra maxameda sidaas iyo nabadgelyo
dhegeystayaal halkaa waxaa noogu eg barnaamijyada aad ka dhegaysanayseen danger radio oo idinka soo gala mawjadaha kale ah hal eber labo dhibic hal sagaashan iyo sideed dhibic saddex w c r s maalmaha sabtiga xadda shanta galabnimo iyo mawjada kaloo ah siddeetan iyo sagaal dhibic shan maalin walba labaiyo tobanka duhurnimo dhegaystayaal sidaa iyo ismaqal dambe oo wacan